nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta dhegeystayaal weli waxaynu ku guuda jirnaa sheekooyinkii oo aan ka soo qaadanay taariikhdii reer banu israa'iil casharkeenna maanta waa casharka lixdanaad dad badan waxay ku dadaaleen inay soo hagaajiyaan sheeko ku saabsan wixii dhaxdadayee lagu sameeyey oo la hubsaday oo ah tii boqorkii reer banu israa'iil siday inoo ogeysiinayeen kuwii tan iyo bilowgii arkay ereygii uu sheegay isaga boqorka sidaa daraaddeeda annagu waxaynu maanta fiirin doonaa taariikhdaasi waxay ahayd iyo wixii kaloo soo kordhay wakhtiyadan casharkeenna inkastuu ahay mid taxana ah wakhtigii herodos boqorkii yuhuudi waxaa jiray wadaad la odhan jiray sakariya oo ka mid ahaa safkii abiya haweenaydiisu waxay ka mid ahayd hablihii reer haaruun magaceeduna waxaa la odhan jiray elis labaduba xaq bay ku ahaayeen taliyayaasha hortiisa oo ay qaynuunadii iyo xukunkii boqorka ayay idla ku socon jireen ilmo ma aynan lahayn elis madaliis bay ahayd oo labadooda way daaweynayeen waxaa dhacday intuu shuqulkii wadaadnimadii safkiisa dartiisa sameeyey boqorkii hortiisa sida cadada wadaadnimadu u ahayd ee in shuqulkiisu ahaa inuu foosha shido fooxa shido hortiisa ee boqortooyada saacaddii fooxa ayaa wadaad dadkii badnaa oo dhamu dibadda ku tukanayeen markaasaa waxaa isaga u muuqday in boqorka oo taagnaa meeshii fooxa lagu shidayay midigteeda oo goortuu wiilkiisa arkay ayuu naxay oo cabsaday oo wuxuu ku yidhi wiilkaygiiu waayo baryadaadii waa la arkayaa afadaadii celis wiil bay ku dhali doontaa magaciisana waxaad u bixin doontaa yuusuf waxaad heli doontaa farxad iyo raynrayn dad badan baa dhalashadiisa ayay ku farxi doonaan waayo boqor hortiisa nin weyn buu ku ahaan doonaa mana cabi doono khamriga ama wax lagu sarqaamo taariikhdaasi waxay ahayd taariikhda reer banu israa'iil sida aad ogtihiinba taariikhaha israa'iil aad bay u buuran tahay ama weyn tahay waayo dad badan ayaa falanqeeyeen ama qoraallo fara badan oo maktabooyinka yaalaan ayaa ka mid ah sida caadada u ahayd iyaga iyo taliyayaashooda iyo wixii ay mareen oo taariikh ah haddan ilaa iyo dunida la abuuray waxay ahaan jireen dad madax adag oo caasiyow ah talooyinka iyo amarada badanaa way diidi jireen laakiin midda qurbaanka aad bay u jeclaan jireen inay geeyaan meelaha qurbaanka lagu bixiyo waxaa haatan kaga buuxsami doontaa xikmad iyo taariikh ree banu israa'iil badbaadona ayuu boqorka ku soo jeedin doonaa isagu wuxuu ku hormari doonaa ruuxi iyo xoogga eliyaas inuu aabbayaashooda qabiilyadooda kuwa soo jeediyo carruurta iyo caasiyiintii ku soo celiyo xikmadda kuwa xaqa ah inuu boqorka u diyaargareeyo dadka hagaagsan sidaa baan annagu waxaanu nahay ayuu leeyahay farcankii boqorka waxaa ii soo diray inaan kula hadlo oo aan warka wanaagsan ku keeno oo ka yimid boqorka bal eeg waad aamusnaan doontaan mana hadli doontaan ilaa maanta waxyaalaha dhici doono uu boqorka sheegay waadna waadna arki doontaan hadaladayda hadaladayda ayuu yidhi wakhtigaasi dadku waxay sugayeen saraakiisha boqorka uu hoggaamin jiray iyo taliyayaashiisa markuu soo baxay ayuu la hadli kari waayey markaasay garteen inuu macbuudka wax ku arko kolkaasuu gacanta isugu sii tilmaamay iyagii isagoo sii caraabaya kolkii maalimihii shuqilkiisa uu dhammaadeen ayuu wuxuu tegay gurigiisa maalmahaasi dabadeed boqorku ayaa uruursaday oo shan bilood ayuu ka maqnaa meeshii sida daraaddeed boqorku uu sameeyey maalimihii uu eegay inuu cabtayda oo amaradii meesha lasoo fidiyo si uu u saxiixo markaasaa dadkii amaradii ku adkaadeen oo ay yidhaahdeen amarada noocan ma xajin karno laakiin si weynu aaminsannahay boqorka iyo mas-uulnimadiisa sida uu idinkugu soo jeediyey markaasaa boqorka ayaa kula jiray markaasay hadalkii ka naxday naag ti boqorka meesha u deganayd oo waxay isku tidhi maxaa tahay salaantan oo aad la timaadeen iyo warkan noocani ah oo ah ma xajin doontaan sharciga boqorku miyaydan aaminsaneen bal eeg sida ay tahay qaynuunada wakhti hore ayaa idiin sheegay oo ah midda mid ka mid ah oo caawinaysa in boqorka uu leeyahay ciidamo kanuu ugu sarreeya ayaa hoosiis ku noqon doonaa sidaa daraaddeed kan ugu wanaagsan oo ahaa ka dhalan doono waxaa lagu yeedhi doonaa wiilka boqorka oo bal eeg in adeerta celis wiil bay dhali doontaa wiilkaasi wuxuu dhexli doonaa boqortooyada reer banu israa'iil waayo waxa aan boqorka u sheegay intaasi ay ahaan doontaa midda ugu wanaagsan dhaxaltooyada boqortooynimada markaasa boqorka dadkiisa ka tegay dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su'aalah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
aragiyo indhaha aaminay ku rabun ka ahaanayn buurkii qalbiga ihanatee waana ku iloobi karaa
aragiyo indhaha aaminay ku rabun ka ahaanayn buurkii qalbiga ihanatee waana ku iloobi karaa
amar allee way inoo qoray inaad inaad sawjadi ahaataa
amrale wayna qoray inaad inaad say haato
amar allee way inoo qoray inaad inaad sawjadi ahaataa
amrale wayna qoray inaad inaad say haato
idam ilaa caqal nagiyaho lagu aayan udurkiisii dhab u taagnay
idamila aqal nagiya oo lagu aayan udubkiisii dhab u taagne
idam ilaa caqal nagiyaho lagu aayan udurkiisii dhab u taagnay
idamila aqal nagiya oo lagu aayan udubkiisii dhab u taagnay
yaron kuwaya aaminay iga badan ayaame marka la falow iga maqantan ogaada sidaad igu weyn tahay
yaron kuwaya aaminay iga badan ayaame marka la falow iga maqantan ogaada sidaad igu weyn tahay
ilwad qoxoon imanka deeqay abidka weheli ahaw
naftooday ku aamintee kaadi maayo meel kale
ilwad qoxoon imanka deeqay abidka weheli ahaw
naftooday ku aamintee kaadi maayo meel kale
idan ilaha aqal nagiyaho lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
idamila aqal nagiyo lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
idan ilaha aqal nagiyaho lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
idamila aqal nagiyo lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeena haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
araggiyo indhaha aaminay ku rabon ka ahaanayn urkii qalbiga ihanatee maanaa ku iloobi karaa
araggiyo indhaha aaminay ku rabon ka ahaanayn urkii qalbiga ihanatee maanaa ku iloobi karaa
amar alle way inoo qoray inaad inaad sawjadi ahaataa
amarale wayna qoray inaad inaad say ahaato Agne,
idan ilaa aqal nagiyaho lagu aayaan udubkiisii dhabu taagnay
ida milaa aqal nagiyo lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
iyaron ku waaya aaminay iga badan ayaame marka la falow iga maqantan ogaada sidaad igu weyn tahay
iyaron ku waaya aaminay iga badan ayaame marka la falow iga maqantan ogaada sidaad igu weyn tahay
ilwad qoxoon imanka deeqay abidka weheli ahaw
naftooday ku aamintee kaa aqal nagiyaho lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
ida milaa aqal nagiyo lagu aayan gudubkiisii dhab u taagnay
idam ilaha abaalnagiyaho lagu aayan gudubkiisii dhabu taagnay